bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca wa kuwada ugu dorkaroon faahfaahino ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka oo dhinac ah iyo al-shabaab oo ka dhacay ee gobolka hiiraan guddoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabeelle oo ka qayb galay munaasabadda lagu dhaarinayay xubno cusub oo ka mid noqonaya garsoorka hirshabeelle guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha oo sheegay in maalmaha soo socda ay shaacin doonaan jadwalka doorashooyinka guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo xafiiskiisa kulan kula qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dabley hubaysan oo weerar ku qaaday madaxtooyada dalka jaad qodobadaasi wixii ku soo kordhaa aad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebeen uu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorka horan markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan faahfaahinoo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka ah oo dhinac ah iyo al-shabaab kaas oo ka dhacay gobolka hiiraan bashiir cali daahir ayaa warkan inoo faahfaahinaya warar kala duwan ayaa kasoo baxayo dagaal saaka ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray tuulooyin hoostaga deegaanka beeraya baalta degmada buuloburte ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa inuu yimid kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isku aruursanayay tuulooyin hoostaga beerayabaal ee gobolkaasi hiiraan waxaana haatan saraakiisha ciidamada ay sheegeen in khasaare xooggan ay gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab welina ay wadaan howlgalka ka dhanka al-shabaab oo looga saarayo deegaanada hoostaga degmooyinka buuloburte iyo halgan guddoomiye ku-xogeenka dhinaca amniga maamulka degmada buuloburte oo xiriir aan la sameeyey ayaa iiga warbixiyey dagaalka saaka ka dhacay tuulooyin ku dhow dhow beerayabaal ee degmada buuloburte dagaalka saakay xilli hore u bilowday ciidamada deegaanka iyo ciidamada kale kala duwan ee militariga howlgal qorshaysan oo lagu baxsanayo markii nabaddiidka ahaa ee waayadan dambeba aaggan isku soo aruurinayay ku qaaday ilaa hadda dagaalka wuu socdaa faahfaahin dheeraada oo dhamaystiran oo hadda dagaalkii lagu kala baxay kuma siin karno bal saacadaha soo aadan aan rajaynayna haddii alla idmo in nimankaas la soo afjaro markaasaan xog fiican ku siin doona haddii la hira wax duqeymo mayaa jiro duqeymo way jiraan oo xalay iyo saakayba ah marka faahfaahin kaloo dheeraada oo hadda dagaalkii ah kuma siin karno marka bal wixii ka soo kordha saacadaha soo socdaan haddii alla idma siici doona dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan daahir guure korore ayaa ka hadlay dagaalka saaka ka dhacay gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in dagaalkaas uu yimid kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay ay kasoo tallaabayeen dhinaca jiinka webiga taasoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka hortageen ciidamo dheeraadna halkaas ay gaareen walaalow nimanka nabaddiidka maalmahan dambeba waxay samaynayaan si dhuumaaleysa intay weli usoo gudbaan ayay waxay samaynayaan goobihii hadda kahor laga xoreeyey inay soo galaan marka ciidanka deegaanka ee dib u xoreynta naxariisyada loo yaqaana iyo ciidanka dowladda oo iskaashanayana aagaas ayay kahorta ku sameeyeen marka waxaa dhacay dagaalo goosgoosa welina hadda ma ayna dhammaan way socdaan waxaana la rajeynaya in lagu celiyo meelahay kasoo gudbeen nimankaasuna waa niman dhagarqabayaala oo midaan dhibaato weyn u geystay dadka webi ka bari degan oo dhanne caqabad ayay ku yihiin shacabkuna waxay u diyaarsan yihin inay iska celiyaan oo laa kilomitr dheer oo buuriburdu iyo balweyne isku xiran iyo webiga galbeedka ka joogaan marka mar kastaba way soo gudbaan aagag kala duwana bariga ka yimideen oo halgan iyo buruurta inta udhexaysa beeribaal oo bariga kamida way soo gaareen oo ku sugan yihiin ciidanka deegaanka oo goobo badan degan oo saldhigyo badan ka degan meeshaasna waa hor taagan yihiin ciidanka dowladuna buuloburda iyo maxaas ayay kasoo dhaqaaqeen marka waxaan rajaynaynaa in saacadaha soo socdo lagu celiyo goobaha kasoo gudbeen guddoomiyaha maxkamadda sare ee hirshabeelle ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay xubno cusub oo ka mid noqonaya garsoorka hirshabeelle abuukar cali ayaa warkani inuu faahfaahinaya munaasabadan oo lagu dhaarinayay xubno cusub oo ka mid noqonaya garsoorka dowladda hirshabeelle kuwaas oo uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa maanta lagu qabtay howlka maxkamadda degmada jowhar xubnaha cusub ee la dhaariyay ayaa kala ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan ismaaciil xasan sheekh dhowre guddoomiyaha maxkamadda masaajid cali guduud sheekh ciise maxamuud axmed iyo guddoomiyaha maxkamadda degmada ceelbaraf garsoore aadan daayar maxamed waxaana munaasabadda dhaarinta goobjoog ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda hirshabeelle mudane cabdulaahi maxamuud gacal xer ilaaliyaha guud ee hirshabeelle garyaqaan garaad axmed cadow gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe bilaal cabduqaadir xasan iyo xubno kale oo ka tirsan garsoorka dowladda hirshabeelle bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca alle inaan si ca- daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo inaan u guto dhammaan xilka iga saaran xafiiskayga si ku jirta danta cadaaladda oo keliya
dhaarinta kadib gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda hirshabeelle mudane cabdulaahi maxamuud gacla ayaa la dardaarmay xubnaha cusub ee la dhaariyey isagoona sheegay in looga fadhiyo cadaalad falidda bulshada ku dhaqan deegaanada hirshabeelle Ee, maanta halkan waxaan ku dhaarinay saddex garsoore oo garsoorka hirshabeelle ah oo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali xuseen guulaawe uu dikareeto ku magacaabay garsoorenimo garsoorayaashaasoo kale ah ee, gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan iyo gudoomiyaha maxkamadda ceelbaraf degmada ceelbaraf iyo gudoomiyaha maxkamadda masaajid cali guduud saddexdaas eh, garsoore oo ka mid a shan garsoore oo madaxweynuhu dekareeta sharciga ku magacaabay ayaa maanta halkan ku dhaarinay idoo garsoorkii hirshabeelle iyo xeeraalintii guud iyo xafiiskii oo dhan ay goobjooga ka yihiin marka waxaan u dardaarmaynaa eh, garsoorka dhaartay Eh, waxaa lagu dhaariyey waa kitaabka alle waxaa loo dhaariyana waa cadaalad waxaan idinkula dardaarmayaa in no- rabbi uu qofka wixii uu ku dhaartay iyo wuxuu mas-uulka ka yahay oo qiyaamo la ysku xisaabinayana waad ogtihiin dhammaantaydna waa nala xisaabinayaa waa wada dhaaranay marka inaan horta ilaahay uga baqno qadiyadaha iyo dacwooyinka iyo dadka xuquuqda isku haystoo noo imaahaya inaan sharciga islaamka koow e in lagu kala saaro dadka wixii habraac qaanuuniya ah ee jiro oo sharciga oon la nasakina waa lagu dhaqmaa iyadana inaad dhaqangelisiin in dadka loo cadaalad falo in dadka sharciga ma wada yaqaaniina qofka la toosiyo xataa xaq la usana in la sii maayo laakiin meesha dacwadiisu tahay in loo tilmaamo oo asigoo dac- ma- maxkamad degma yimid si dacwadiisu gobol taale dacwadada waa heer gobol aad isagoo racfaan raba in loo sheego ma yaqaani hadday waxaas u dhammaadaan in la yidhaaho maxkamadii sare cabasho aad oo dadkii la tilmaamo oo la soo dhoweeyo oo shaqadana sida ay tahay looga baxo garsoorka sidiisaba degmooyinkiisa derajada koowaad oo dhan garsoorka wuxuu hoos yimaadaa maxkamadda racfaanka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka isagaa tawaliya wixii aad shaqadiina dhib ohood kala kulantaan asiga kala xiriira wuxuu xalli karo asaga xallihaa wuxuu xalli waayana annagu noo soo gudbinaa laakiin garsoor derajada koowaad iyo derajada labaad jooga maxkamadda sare toos ugala macaamili maayo shaqadiisa toos waxaad shaqada ugala macaamilaysaan gudoomiyaha maxkamadda racfaanka hadduu maqan yahay kusimuu uga tegaa meesha wixii markaas ka bata asiga shaqadaas asaa nala wadaagaya ilaahay ha naga dhigo kuwa ilaahay dartiis shaqada u qabta shareecada islaamka fuliya dadkana xaqa sidaa u kala saara guddiga madax bannaane ee doorashooyinka iyo sohdimaha ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay shaacin doonaan jadwalka doorashooyinka cabdislaan juule ayaa warkan muqdisho ka soo diray oo ah xarunta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sawdimaha waxaa shir jaraa'id ku qabtay guddoomiyaha guddigaas oo lagu magacaabo cabdikariin axmed xasan guddoomiyaha waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo ah wixii u qabsamay muddada bilka ah oo uu guddigan jiray waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in asbuuca soo socda ay guddiga ay bilaabi doonaan ama shaacin doonaan jadwalka doorashooyinka oo ay ka mid tahay diiwaangelinta dadweynaha iyo sidoo kale ee diiwaangelinta ururada golayaasha deegaanka iyo arrimo kale wuxuu sidoo kale guddoomiyuhu sheegay in cid kasta oo dhaliil ka qabta ay iyagu eh, diyaar u yihiin inay la fariistaan dhaliishaasina ay iyagu ka tala bixiyaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in eh, guddigan uu u shaqayn doono si hufan oo xalaal ah boqolkiiba boqol sida guddoomiyaha isagu uu ku dhawaaqay deegaan sharafta leh ee madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha waxaa sharaf weyn oo ah in lagu aaminay xilkaas culus annagoo mas-uuliyadda iyo iyo xilkaas muhiimka ah qaadnay waxaan bilownay inaanu samayno waxa la yidhaahdo work plan oo ah toddoba qaybood toddoba pillars aan u samaysanno inay shaqooyinka isaga aan u qaybinno si aan dadka u gaarsiino doorasho qofiicoda waxaan bilownay kow inaan isku darno labadii hay-adooda waaweyneed oo kale ahaa sohdimaha iyo doorashooyinka qaranka waxaan bilownay inaan u samayno xeerarkii iyo habraacyadii guud oo ka kooban ilaa shan iyo labaatan xeer iyo habraacyo oo aan rabno in dalkan aan doorashadiisa ku hoggaaminno waxaan fariisinay sistamkii iyo kala dambeyntii waxaan bilownay shaqaalihii inaan u samayno xafiis waxaa markii ugu horreeyey noo dayactirmay bildhinkii iyo xaruntii weyneed iyo guddiga u lahaa oo ah midda maanta aanu ku qabanayno shirkan ballaaran waa kalabaysanay waa diyaarinay shaqaalihii waa isku darnay waana midaynay waxaan bilaabi doonnaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala noo idmo inaanu dadkii aanu ku bilowno wax la yidhahdo wacyigelin wacyigelintaasoo ah marka hore inaanu dadkii aan rabno inay codeeyaan inaan wacyigelinno through meediyaha iyo meelihii kaloo loo baahdo waxaan idinla wadaagi doonnaa toddoba toddoba beri gudahood jadwalka weyn ee doorashada oo markuu bilaabanayo diiwaangelinta ururada diiwaangelinta codbixiyaasha trainingka shaqaalaha la siin doono codbixiyaasha awarenestiga la samayn doono waxaan bilaabi doonaa inaanu aadno goobaha aan rabno inaan u astayno doorashooyinka qaarkood horaa loo asteeyey kuwo kaloo cusubna way ku dari doonaan dalkasaa la socotaan guddigii hore wuxuu asteeyey ilaa saddex boqoloo goobood kadibnana dalka waa ogtiin meelo fara badan oo waxaa jirta la xoreeyey oo hadda hor ah oo laga qaban karo waxaan aadi doonaa meelaha cusubna waa aadi doonaa meelihii horey loo asteeyanana waan aadi doonaa insha allahu tacaala waxaan shacbiga soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa guddigan sharafta leh inuu diyaar u yahay in deegaanadiinna iyo guryihiina idinkoo joogo xoolihiina iyo beerihiina jooga inaanu idiin imaanno oo nasanduuqa codbixinta idin keeno waxaan idinka rabnaa wada shaqayn buuxda oo boqolkiiba boqol waxaan samayn doonaa inaan amniga guud oo doorashada aan ka shaqayno annagoo ka heli doona garab dowladda oo xagga amniga mas-uuliyadda ugu badan iska leh laakiin annagu waxaan samayn doonaa amni annagu aanu mas-uul ka nahay oo qof walba oo codbixiyo ahi uu si nabad ah uu ma aragta codkiisa ku dhiibto goob nabad ahna loo qabto waxaan diyaar u nahay inaanu wada hadallo la samayno oo aanu diskashan kala samayno qeybaha kala duwan ee bulshada halkii bil oo aan joognay waxaan la kulannay bulshadii raydka oo aan wakti badan wada qaadanay oo aan talooyin fara badan isdhaafsanay waxaan la kulannay culummadii oo ayagu noo ahaa kuwii noogu horreeyo aan ka bilownay waxaan wada hadal la samaynay oo kulan ballaaran la galnay haween gobolka banaadir waxaan la kulannay ururadii siyaasadda waxaan bilaabi doonaa mar dhow jadwalka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa diiwaangelinta ururada saa la socotaan ururadu waa diiwaan geshan yihiin qaarkood waxay samayn doonaan diiwaangelin cusub laakiin fii lagama rabo ururada cusub oo imaan doono oo rabin isdiiwaangeliyaanna waxay bilaabi doonaan diiwaangelin cusub iyo fii cusub waxaan jadwalka doorashada intaana soo saarin ka hor waxaan bilaabi doonaa oon rabnaa inaan u sheegno shacbiga soomaaliyeed inaan discussion kala samayn doono qaarkoodna waa kala samayna kuwo kalena waa kala samayn doonaa inaanu warbixin siino iyo xog ogaalnimo ah ururada siyaasadda albaabkan iyo bildhikaana ujeedaan weyninka badanle wuxuu u furan yahay dhammaan saamilayda siyaasadda annagu waxaana guddi madax bannaan
gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nur madoube ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir ahnaa duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir waxaana gudoomiyaha gobolka shacabka uu gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ugu hambaleeyey xilka guddoomiyenimo isagoo oo kula dardaarmay inuu xooga saaro sidii shacabka caasimadda ay u heli lahaayeen adeegyada ay xaqa u leeyihiin oo ay dowladdu ugu baahan yihiin kulanka oo uu ka qayb galay xogaayaha guud ee golaha shacabka cabdiraxmaan maxamed cabdulle jaabiri waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho washir gudoomiye golaha shacabka uga mahadceliyay qaabilaada iyo hambalida uu u sameeyey halkaa aad naga dhegeysanaysaana waa reedow shar markana warka dibadda sida lagu soo waramayo dowladda jaad ayaa sheegtay in sagaal iyo toban ruux lagu dilay weerar lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee caasimadda nadajimina dhammaan kooxdii weerarka soo qaaday ayaa la dilay sida wararku ay sheegayaan qof ka mid ah sagaal iyo tobanka qof ee dhintay ayaa ka mid ahaa ilaalada madaxtooyada dhacdadan ayaa timid kadib markii dhawaaq rasaasta laga maqlay xarunta madaxtooyada waxaana wadooyinka lagu arkayay taangiyo ila walaato ku dhadhow dowladda ayaa sheegay weerarkani in ay fuliyeen wax ay ku tilmaameen argagixiso sida qaar ka mid a warbaahinta gudaha dalkaasi ay ku warantaynaa dabliyada weerarka soo qada ayaa loo malaynaya in ay ka tirsan yihiin kooxda boko haram afhayeen u hadlay dowladda ayaa isku dayay inuu hoos u dhigo weerarkaasi kaas oo u yimid maalin kadib markii jaad ay martigelisay wasiirka arrimaha dibadda shiina wang yi akhyaartana dhegeysanaysaa warwixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa naga intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebooka kulana radio jor sidaas iyo nabadgelyo